waxaa weeye waxaan ola saxayn dhibaato badan ma haysano dhibaatadan haysa waxaa ka mid e biyo la-aan fara badan baa jirtaa biyo wax la yidhaahda ma haysano oon baan labaynaya oon oon wax laan labayna meesha waa meel raame waxay udhexaysaa dhadhaafya meesha cabsiga waxay udhexaysaa waa meel raame oon biyo lahayn wax ulow oo weel aan jirin biyo ka sokeeya cabsigow ama kulan ma laho baarud haddii dhulku wax biyo aysan ka jirin dadku siday ugu nool yihiin halkeebaad biyo ka raacataan oo dadka magaalada tuulada degan sidee bay u nool yihiin xag ilaahin baa laga noolyahay xag ilaahi baa laga noolyahay awal waxaan la waraabin jiray imbiigaan la waraabin jiray laga soo doortay ladaab maxaadari ducaale laakiin muddo hadda ilaa shan bilooda weli biyina lama siinin dadka hadda nolosha baxda hadda aad adkaysa iyo jiilaalkan iyo abaartan aad adkayso waa de meel adiga raamo oo aan war lahayn oo biyo u dhaweyn oo la degan yahay maxaad u malaynaysaa maxaa la dhihi jira hadda dhaado biil baa ku dhintay waxeeda wax ma garanaysa hadda la qiyaasi kara maaha waa tahay barudow cunuga dhintay ma oon buu u dhintay mise dayac waalidkii uu ka tegay oo biyo uu doonay iyuu u dhintay wiilka wuu xanuunsaday qandhaa qabatay wuu yaraa wiilka wiil sidee jir u ahaa marka hooyadiis baa marka waxay u qaydhaysay cido kaleeto way ka tagtay intaysan soo noqoninba wiilkood leedahay way maatay marka wuuma tagay wuuma tagay wuuma tagay biyuu waayey marka oon buu u dhintaa layidhi oon buu u dhintaa layidhi waa tahay haddii meeshu goob noocaasi ay tahay oo carruurtuusan xataa waalidkood biyaysan doonan karin biyana in masaafo a idin jirto sidaad sheegtay maxay tahay waxa idinku hayo oo aad magaaladaasi usii degan tihiin miynan u ekeen qaryo sii baaba'ayso waagi hore waalid meesha waan degnay muddo hadda ilaa shan sane aan degannahay guryo fara badan baa laga dhisay dadkii markaa dadka xoolaha ka soo dhamaadeen marka hore de meesha degay bay ahaayeen haddana awood ay ku guuraan ma jiro maxamed faalax shiro awood hadda ay ku guuraan oo meel kale ku degaan ma laho maanta waxaan u imaanay anakoo shan nin ah waxaan u imaanay dhiisigaan u imaanay dhiisiga waan waynay waxaan la kulanay dhiyoogo dhiisiga markaan telefoon u diro meeshaa dhamaasho weeye dadkeeda ugu dhammaanaya wuxuu yidhi imtixaan baa jiraahay maanta ilaa sideed saac la gaaro maxaa la dhihi jiray hidamehela jira uu yidhi dhiisiga waxaad oola jeedaa miyaa guddoomiyihii degmada dhadhaab ood qaylidhaantii tuulada sheebcad u keenteen gudoomiyaha degmada dhaab baan u imaanay anakoo shan odayaale qaylidhaan baan u keennay dhiisigana wuxuu lahay imtixaan baa la qaadayaa maanta idama heli karo waxaan tagnay eerkalos baan u tagnay waxay dhaheen baabuurkii booyadda ahaa ee dardamidkaa meesha ma aadi karnay nagu dheheen waa wareegnay waa wurtaa baan tagnay ilaa iyo haddeer hay-adaha caalamiga ee degan xataa gargaar waa ka waynay waa tay odayaashiina haatan dhadhaab soo gaaray ee tuuladii ka soo tegay qaylidhaanta usoo qaylidhaanta waday maxaa marka qorshe idina haddii guddoomiyihii degmada sidaa idin yiri xaaladuna idinku cakiran tahay dibna idin u noqon karin maxaa hal ood ilaa haatan ka fikiraysaan hadda codsiga annaga ma yalo gafanaha waa u dirsanay codsi baan u dirsanay imbiga codsi baan u dirsanay ayaga hadda waa joognaa gudoomiyaha degmada dhaabule maanan helin dadka dalaada hadda dad meel kale u guuri kara maaha waa lahawageliyey maxaa la dhihi jiray hadda dadkii hadda dad ilaahay unbaa u maqan wax miciin oo hadda aan sugayno oo ilaahay xaggiisa aan ka helo hadda laleeyahay dadkaa waa loo maqan yahay ma jirto wax ilaahay xaggiisa keenay ma ogi gobanarka ayaad soo hadal qaaday mudane cali bunow waxa uu sheegay in sanadkan sanadka biyaha uu yahay dhulka hawdka idinku aad ku jirtaanna ilaa iyo boqol ceel laga qodi doono degmadiinana sagaal ama toban ceel ku dhowaad laga qodi doono marka ceelashaasi idinku waxba idinkama soo gaarin miyaa howlgalkaasi govanarka uu ku dhawaaqay governar hadda kahor codsi baan usoo gudbinay ayaan dhaweed kan talaa laga soo doortay libooyo iyo injineer baa imaadeen ceel baa laga biimeeyey ceelkaana markii aan warsanay countiga idiin qodi baa nala yidhi ayaan kaleeto oo dheerta uu imaan jiray isaga iyo sanataha iyo madaxda imaan jireen laakiin haddaaraxo maxaaba lagu gaarayaa maxaa lagu gaara qof ooman oo meel maanta waagi bay aan biyo helin oo ilmihii maanta waagi suubay aan dab loo shidi oo maanta sidii ku hergelayaan oo kolahaas ay ku socdaan oo dameere ay dhaansadaan iyo kariitoyn aan lahayn oo gaadiid lahayn oo xoolal geel iyo waxaa toona oo awd ay dhaansaan aan jirin horta bal ceelkii maxaa lagu gaari karaa waa garataa naf maxamadow meesha iyada ee ummatul maxamedka ma garanaysaa ninkii islaan aho waxyar ummatul maxamedka ay dhibayso dhibkiisa ay dhibayso waxaan ka codsanaynaa madaxda la soo doortay inta codkayga maqlayso inta kaleetee maxaa la dhihi jira ilaahay kuloolay wax u gulman karto meeshaa dhibaato aad u fara badan baa ka jirta waa lagu dhammaanayaa meesha waa lagu dhammaanayaa dadka degana waa dad kenyaan aho weye qaxootiye ma aha haddee meel hadday u guuraan lama garan karo